mayse maxamed waa aasaasaha shabakadda internetka ee roha t v waxaa lagu sharfa aqalka aad arbacadii maalinta caalamiga ee haweenka iyadoo qayb ka ahayd koox helaysa abaalmarinada haweenka caalamiga ee geesinimada iyadoo soo dhoweyneysa xogayaha warfaafinta ee aqalka aad karina giambier ayaa sheegtay in maysa ay soo bandhigtay sheekooyin kuwa inta badan laga aamuso ah inkastoo saddex jeer la xiray hal sano gudaheed haddana waxay sii waday inay kor u qaaddo codkeeda iyada oo u doodaysa kuwa ka badbaaday rabshadaha ku salaysan jinsiga waxayna ku boorinaysaa isla xisaabtanka dembiyada iyaga ka dhanka ah ayay tiri jmbiera waraysi ay siisay a f b mayse waxay ku sheegtay in mas-uuliyiintu ay sidoo kale weerareen xarunteeda ayna la wareegeen wax walba oo yaalla xafiiskeeda abaalmarinta wax weyn ayay ii tahay bay tiri aniga oo keliya maaha balse dumarka dalkayga jooga sababtoo ah bay tiri dalkayga lahaanshiyaha hay-ad warbaahineed ama ka shaqaynta warbaahinta waa mid aad khatar u ah aadna u adag shabakadaha internetka oo ay ku jiraan youtube-ka facebooka telegramka iyo tigtogga ayaan laga heli karin etoobiya tan iyo sagaalkii bishii febraayo xiritaankan ayaa yimid kadib markii khilaaf uu ka dhex aloosmay kiniisadda ortodokska ee etoobiya taasoo keentay in lagu baaqo mudaaharaadyo ka dhana ra-iisul wasaare abi axmed arrintan ayaa la xalliyey laakiin adeegyadii warbaahinta ayaa weli go-an gobolka tigre ee waqooyiga ethoobiya oo ah goobta ay isku dhacyada hubaysani kula jiraan dowladda federaalka ah ayaa inta badan laga jaray isgaarsiinta muddadii labada sano ahayd ee uu dagaalku ka socday gobolkaasi blinkan ayaa ku wajahan etoobiya arbacada booqashadii ugu sarreysay ee mas-uul maraykan ee dalkaasi uu ku tago tan iyo markii uu dagaalku ka bilowday waddankaasi wuxuuna bilinkan dalkaasi la tegayaa qorshayaal lagu dhiirigelinaya geedi socodka nabadda mayse waxay caan ku noqotay ololaheedii in jawaabo loo helo afduubkii dabayaaqadii labadii kun iyo sagaal iyo tobanka kooxo arday ah oo aan la garanaynin halka ay ku dambeeyeen lagula kacay mayse oo u warantay wakaaladda wararka a f b iyadoo ku sugan magaalada tan washington ayaa waxay cambaaraysay xasuuqii ka dhanka ahaa qowmiyadda amxaarada oo muddo dheer xilal mudnaan gaar ah ka hayay dhaqaalaha siyaasadda iyo nolosha dhaqanka ee etoobiya maleeshiyada amxaarada ee loo yaqaano fano ayaa sidoo kale iyana lagu eedeeyey in ay tacadiyo badan geysteen